fidan waa mahadsan tahay saake abaarihii waktigii markay ahayd shantii subaxnimo oo waktigii salaada ayay al-shabaab waxay weerar kusoo qaadeen deegaan ay ciidamada amisom ay ka degan yihiin magaalada halgan oo taqriiban u jirta afartan kilomitr magaalada guur jirta waxa ay kasoo weerareen afar dhinac bay kasoo weerareen waxaa kaloo weerarkaas ay kusoo qaadeen ciidamada xooga dalka oo ayagana dhinac ka deganaa dhinaca kaga beegnaa ciidamada amisom degaankooda wayna iska caadiyeen laba mar bay soo weerareen ciidamada laakiin ahmiyadooda wuxuu ahaa compoundka oo amisom ay xerada xerada amisom inay weeraraan oo ay xabsadaan waxay kusoo galeen gaari walxaha qalxi ay saaran yihiin kadibna waxaa soo galay rag isnidaaminaya oo ilaa iyo afar ah waa la iska caabiyey waa yacni khasaare xooglehna waa kusoo gaaray amisom ciidamadii al-shabaab meeshaas waxaad sheegteen in laba boqol iyo afartan ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dhinteen weerarkaas maxaad ku xaqiijinaysaan waxaan ku xaqiijinaynaa kollay twixii iyadoo muuqaalana kollay waa lala wadaagayaa shacabka soomaaliyeed waxaan ku xaqiijinaynaa laakiin annaga aniga ujeedkaasaan dhiga hadaay duuradii waxaan qabanay saxaafadeed aan ku sheegayna ilaa iyo boqol iyo labaatan inay dhinteen boqol iyo labaatankaasna waxay ahayd xog aan kasoo xiganay ciidamada amisom ee meesha joogay xog aan kasoo xiganay ayay noogu sheegeen boqol iyo labaatan tirada ay gaarayso waxaa tegay meesha guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed aytag gobolka hiiraan ayaa tegay aniga ayaana labadooda la hadlay waxay ii xaqiijiyeen yacni dhimashada meesha taallay meydadka meesha yaalay inay tiriyeen hal hal ay u tiriyeen inta xerada dhexdeeda ah iyo xeenbaabka xerada meydka yaalay hal hal bay u xisaabeen waxayna yidhaahdeen boqol iyo afartan ayaan xisaabinay waxaa kaleeto ii sheegeen in waadibaa meesha ku yaalla waadiga dad meydad badan ay yaalaan oo ilaa laba kilomitr mayd u yaallo meesha laakiin ma aysan tegin ayaga laakiin inta ay xaqiijiyeen oo ay kow laba yidhaahdeen laba boqol iyo afartan dhimasho ah ayay ii sheegeen marka xaqiijintaas saas baan ku xaqiijinaynaa say u dhacday marka dhimashada laba boqol laba boqol iyo afartan qof oo meel ku dhintay ma sahlana say wax u dhaceen haddii aada sharaxdo hadde waa waa waxaa garanaysaa dee dad difaac adag loo galay inay yihiin waxaa garanaysaa dad yacni dagaal marka la galayo dee hub iyo waa lagu xisaabtamaa dad laga hub fiicnaa laga awood badnaa inay yihiin ayay kutusinaysaa anigu meesha ma joogin laakiin difaaca ayaa meesha difaac adag in loo galay oo meesha ay ugu samaysnaayeen ciidanka amisom ayay ayay ayay ayay al-shabaab laftirkooda waxay warbaahinta u sheegeen in lixdan qof oo ciidankii amisom ahaa oo etoobiyaana ay meesha ku dileen arrimahaas ma ka war haysaan shabaab warkaas waa war beena oo ay fidiyeen xaqiiqdana hadda marka midiyaha ay meydkooda soo saaraan ayaa xaqiiqda la ogaanaa dhimashada amisom soo gaarta intaan ka warqabno oo helicopter lagu qaaday oo magaalada galbeena laga dejiyey waa sagaal iyo lix dhaawac ah cashwaltiga marka dhinaca amisom soo gaara waa intaas dhinaca ciidamada xooga dalka soomaaliyed ilaa hadda waxna soo gaaray oo dhimashaa ama dhaawac oona loo soo sheegay ma jirto ayadana waa ka warsugaynaa laakiin intaan ognahay amisom oo xaqiiq ah waa intaas oo dalbayno la geeyay wax khasaare ah oo dadka shacabka soo gaaray ma jiraan dhimasho iyo dhaawac haddii aad ka warhaysaan shacabka aniga saaki waxaa liigu soo wargeliyay in ilaa iyo saddex toban qof oo daawac uu soo gaaro sababtoo xerada kama fogo magaalada meesha ay weerarka kasoo galeen dhinacyaday kasoo galeenna waxay ahayd dhinaca magaalada qayb bay ka ahayd marka in saddex iyo toban qofood ay ku dhaawacmeen shan qofood oo shacabana ay ku dhimatay waa warkaas waa waa hayaa laakiin asaga naftiisa xaqiijintiisii aan ku
bishii barakaysan ee ramadaan ayaan ku jirnaa marar horena waxaad ka digayseen ama laga digayayba in khataro ay geysan karaan ururka al-shabaab ma la dhihi karaa weerarkan iyo kuwo kaleba waxa ay qayb ka yihiin weerarada bisha barakaysan ee ramadaan ay ay qorsheeyeen sax wa waa suurtagal waa dabcan waa ujeedaa bisha ramadaana lagu jiraa yani ciidan intaas la eg oo laga dilay laba boqol iyo afartan laga dilay yani waa fahmi kartaa ciidanka sudoogiisa intuu la egayo xoogiisa intuu dhamaa dee dadkana ma aha dee dad yani weerarkaas waa soo qaadayan ummadda soomaaliyeed diigooda inay banaystaan bay rabaan dad diin iyo wax ku socda ma aha iyo mabda ku dagaalamaya ma aha waa dad iska banaysay yacni inay dadka dilaan la dagaalamaan shacabka soomaaliyeed la dagaalamaan yacni waana la iska celinaya waana loo waana loo diyaargarooday bilihii lasoo dhaafayna runtii yacni dhib xoogan oo dhinac walba ayaa soo gaaray waxyaabihii ay rabeen inay sameeyaanna waa sameynna ay yihiin shacabka soomaaliyeedna runtii dagaalkan qayb uu ka yahay wayna ka qayb qaataan ama ha ahaato xog ay soo gudbiyaan ama si toosa hauga uga qayb qaataan ama ha ahaadaan haween ha ahaadaano ha ahaadaano dadka xaafadaha degan ha ahaadaano iyo sida ay wararka u bixiyaan shacabka soomaaliya ummadda soomaaliyeed dagaalkan waa dagaal loo wada dhan yahay wasiir waxaad afka ku adkeynaysaa in laba boqol iyo afartan ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay dagaalka ka dhacay halgan shabaabkuna waxay leeyihiin lixdan qof oo waxaan dilay amisoma see laydinku xaqiijin karaa see laydinku aamini karaa goormaad rabtaan inaad soo bandhigtaan meydadkan waaba haddaaba lagu maqan yahay soo maaha oo s m t v dowlayn laga soo qaaday oo hadda gaarayaan madhow kolleyta waa idaacadahana waa lasoo dhigi doonaa waxaanan practicekooda iyo xaqiiqdooda haynin de anigu intaan ujiir baan ahay waxaanan yani soo aan laisoo siinin shacabka soomaaliyeed dama wadaagen oo yani sida waxu jiraan waa waajib inaan u sheego laakiin dee shabaab wadkooda in la buunbuuniyo oo la yihaahdo waxaana waxayna inay yidhaahdaan oo oo iyadoon la xaqiijinin la qaatana waa qalad dawladda markay tiraahda intaasaan dilnayna la yidhaahdo waxaa ku xaqiijinaysaan runtii ma aha war fiican war saxayda ma aha waxaa saxa yani dawladda waa soo bandhigaysaa iyadoo muuqaal baan keenaynaa xaqiiqdana waxaa soo tegiyeybo guddoomiyihii gobolka oo meesha ku sugan hadda iyo taliyihii xooga dalka taliyihii qaybta gobolka ayaa soo warkan ma aha dee war aan dad shacaba kasoo xigtay ma aha war meelo aan ka keenayna ma aha laakiin dad mas-uuliyiina oo meesha tegay war ay soo gudbeen oo dul istaagay meydkii oo kowl laba usoo xisaabay ayaan ka hadlaynaa ma